ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shanta bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee ghaza oo galay maalinkii boqol iyo saddexaad oo xiriir ah ku dhowaad shan kun oo arday oo ku dhintay duqeymaha yahuuddu in ka badan boqol maalmood ka wadaan jiida ghaza jarmalka oo shixnado sawaariikha ku taageeraya duulaanka yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta filistiin kooxda xuutiyiinta oo mar kale weeraray markab marayay xeebaha badda cas maraykanka oo sheegay inuu gacanta ku dhigay hubku sii socday xuutiyiinta yemen iyo falanqeeyo u dhun daloola arrimaha caalamka islaamka oo waraysi uu bixiyey si qoto dheer kaga hadlay damaca etoobiya ee badda soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijkan lala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha ay yahuuddu ka geysanayaan jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol iyo saddexaad oo xidhiir ah iyadoona ku dhowaad shan kun oo arday la sheegay inay ku dhinteen duqeymaha ay yahuuddu in ka badan boqol maalmood ka wadaan jiida ghaza warbixin ku aadan qodobkan iyo jarmalka oo shixnado sawaariikha ku taageeraya duulaanka yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta filistiin waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol iyo saddexaad uu xidhiir ah ayuu galay dagaalka iyo duqimaha yuhuudda ka wadaan jiidaan ghaza halkaasoo ay ku gumaadayaan muslimiintan waxba galabsanay reer falastiin saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda iyo madaafiicda goobta ayaa duqimo ka asqeeyey deegaano kala duwan oo ka tirsan jiidaan ghaza gaar ahaan bartamaha koonfurta iyo xitaa waqooyiga xaafadda addaraj ee magaalada ghaza ayaa waxaa laga soo warinayaa in duqeyn xoogan oo ay ka geysteen ciidamada yuhuudda ay ku shiideen ugu yaraan labaatan iyo shan qof halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale wariyaal ku sugan ghaza ayaa soo warinaya in duqeymaha ay fuliyeen ciidamada yuhuudda ay iskugu jireen kuwa loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale madaafiicda goobta ee ka dhaca taangiyada iyo hubka kale ee culus magaalada kalyonis ee koonfurta jidda ghaza waxaa iyadana saacadihii tagay martigelisay duqeymo cashwaayi ah oo ay fuliyeen ciidamada yuhuudda nawaaxiga isbitaalka caafimaadka naasir ayaa duqeyn ka dhacday waxaa ku shiiday ugu yaraan toddoba ruux iyadoo dhinaca kale ciidamada yuhuudda ay dib uga gurteen halkaas duqeyn kale oo ka dhacday isla kanyonis waxaa ku shiiday ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah magaalada rafax oo xigta xuduudda masar ayaana duqeyn ka dhacday waxaa ku shiiday wariyaal ku sugan rafax waxay soo warinayaan in duqeynta ay qabsatay guri ku yaala magaalada ayna jiraan dad qaba dhaabacyo halis ah taasoo suuragal ka dhigi karta in tirada shuhadada ay ka badata labada ruux dhinaca kale wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee xukuumadda maxamuud cabaas ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay inay diiwaan gelisay in ku dhowaad shan kun oo ka mid ah ardayda wax ka barta iskuullada iyo jaamacadaha ghaza iyo daanta galbeed ay ku shiideen cudwaanka yahuudda ee jiidaa ghaza ugu yaraan afar kun saddex boqol labaatan iyo toddoba ruux oo ka mid ah ardayda ayaa la xaqiijiyey inay ku shiideen duqeymaha iyo dagaalada ghaza ka soconaya boqol iyo saddexda maalin halka ay ku dhaawacmeen toddoba kun sideed boqol toban iyo sagaal qof deegaanada daanta galbeed ayaana martigelinaya weeraro xookugal ciidamada yahuudda waxaana ku shiiday ugu yaraan afartan iyo kow arday halka ay ku dhaawacmeen laba boqol sideetan iyo laba kale iyadoo ay dheerteen yahuuddu ay xabsiga dhigeen sideetan iyo shan arday ugu yaraan laba boqol sideetan iyo laba madaraso iyo lixdan iyo shan iskuulo taabacsanay adoo norwa ayaa la kulmaya duqeymo iyo burburin ay u geysanayaan ciidamada yahuudda taasoo keentay in ugu yaraan sideetan iyo saddex madaraso ay waxyeelo adeeg gaarto halka ay si dhammaystiran u burbureen toddoba iskuul dhinaca daanta galbeed waxaa burbur loo geystay afartan iyo laba xarun waxbarasho wasaaradda caafimaadka ee maamulka ghaza ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhaadada reer ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ay marayso labaatan iyo afar kun afar boqol afartan iyo sideed qof halka dhaawacyaduna ay gaarayaan lixdan iyo kow kun iyo shan boqol iyo afar qof dadka dhaawacyada qaba ayaa welila dhibaataysan daawo la-aan iyo daryeel xumo ka jirta xarumaha isbitaalada maadaama uu saameeyey go-doonka adeegee ghaza ku hayaan yahuudda iyo dowladaha carabta ee deriskala ah mid ka mid ah tusaalooyinka muujinaya xaaladda adeegee ka jirta isbitaalada waa iyadoo dadka qaliinada lagu sameynaya ay xitaa heli karin daawada kabaabisada si aanay u dareemin qaliinka ku socda gabarh falastiiniyada oo ku dhaawacantay duqimaha yahuudda ayaa waxay sheegtay in markii laga jarayay mid ka mid ah lugaheeda lagu sameeyey qaliinkaasi iyadoo aan wax kabaabisaha lagu dhufan من ريحة النزيف وعشان الأشلة اللي فيها مش معقمة حسيت الجزء اللي تحتاني خاص بودع يعني من الريحة مفيش شي. وضلتني أربعة أيام بنزف في الدار وكل نص ساعة كان يعطيني حبة أترمال عشان الوجع وعلى الفاضي dhigbaxa aan la kulmay darteed qaybaha hoose ee jirkayga wuxuu noqday mid aan dareemo lahayn afar maalin oo xidhiir ah ayaan ku dhigbaxayay guriga dhexdiisa xanuun adag ayaan dareemayay mararka qaar ayaan helayay kaniini yar oo xanuun baabi'iye ah dhiigbaxa dartiis waan dawakhmayay afar maalin kadib allah mahadii ciidamada yahuudda ayaa isaga baxay halkii aan joognay markiiba waxaa lanoo keenay gaari gurmad deg deg ah cabsida jirta darteed maro yar oo aan timihayga ku qarinayay ayaan watay alle waxaan weydiisanayaa inuu i saamaxo isbitaalka markaan imid waxaa la ii sheegay in qaliin la igu samaynayo lugtayda midig ayaa ahayd mid jab lixaad leh uu gaaray haraadiga gantaalkii nagu dhacay ayay si xidhiir ah uga soo saareen intii dhaymada ay ku socotay ma jiraan wax daawo kabaabiyo ah oo la igu duray oo xanuun adag ayaan dareemayay صعبة كانوا يطلعوا لي شظايا بشكل مستمر فكانوا أحيانا يبنجوني وأحيانا لا يقولوا لي بضرك وأنا أتحمل يكونوا هم بينظفوني صوت في الأرض صوت بالسماء وأحكي يا رب بس رحمتك تنزل عليا dhinaca kale deegaanada daanta galbeed ee dhulka falastiin ayaa martigelinaya silsilado weeraro xookugal oo ay kusoo qaadayaan ciidamada yahuudda tan iyo markii uu bilowday cudwaanka yahuudda ee ghaza kaamka dowlkaram ee daanta galbeed ayaa martigelinaya duqeymo loo adeegsanaya diyaarado daroonis oo ay fulinayaan ciidamada yahuudda taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan afar ruux oo falastiiniyiin ah magaalada ramallah ayay sidoo kale ciidamada yahuudda kusoo qaadeen weerar ikhtixaam ah waxaana halkaasi kula dagaalamay dhalinyaro falastiiniyiin ah oo hubeysan ciidamada yahuudda ayaa bartilmaameed kula dhaqaaqay guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah weerarkan ayaana ka mid ah silsilada weeraro xookugal ah oo ay ciidamada yahuudda ka fulinayaan daanta galbeed magaalada naabuls ee isla daanta galbeed ayay diyaaradaha yahuudda waxay ka geysteen duqeyn culus oo ay ku dhinteen laba ruux kadib markii ay beegsatay gaari ay saarnaayeen diyaarad daroonis ah dhinaca kale dagaalo aad u culus ayay ciidamada yahuudda waxay ku wajahayaan koonfurta jidaaqaza iyo waqooyigeedaba kaasoo uga imaanaya kooxaha muqaawamada falastiin magaalada qaryoonis iyo deegaano hoos yimaada iyo sidoo kale mandiqada jabaariya ayaa saacadihii tegay waxaa ka dhacay dagaallo culus oo ay la kulmeen ciidamada yahuudda sargaal u hadlay maamulka yahuudda wuxuu qirtay in saacadii lasoo dhaafay khaza looga dilay sargaal iyo askari taasoo ka dhigaysa tirada ciidamada yahuudda laga dilay tan iyo toddobadii oktoobar shan boqol labaatan iyo shan askari kuwaasoo boqol sagaashan iyo shan ka mid ah lagu dilay jiidda khaza taageerada reer galbeedka iyo maraykanku siinaya yahuudda ayaa dhanka kale halkeeda kasii socoto waxaana dowladda jarmalka ay sheegtay in shixnada hub sawaariikha ay gaarsiin doonto maamulka yuhuudda wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka antonio biliken ayaa dhankiisa hadal uu jeediyey waxa uu sheegay inay lama huraantahin khaza maamulkeeda ay la wareegaan jihooyinka falastiiniyiinta laakiin diyaar u ah wada shaqayn toosa iyo iskaashi ay la sameeyaan maamulka yuhuudda hadalka biliken ayaa kusoo aadaya iyadoo ay muuqatay in siraaca ku fiday mandiqada uu sii ballaaranayo tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay yuhuudda ku duuleen jiidaa khaza waana arrin ay aada uga taxadarayeen dowladda mareykanka sida uu sheegayo falanqeeye liqaa meki oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee aljaziira يعني رغبة الولايات المتحدة في عدم توسيع دائرة الحرب خارج غزة ربما كانت في لحظتها حقيقية لكن أنت لا يمكن أن تمنع rabitaanka maraykanka ee la xidhiira in dagaalka ka socda khaza aanu sabab u noqon inuu caalamka ku sii baaho dagaalo kale waxay u muuqatay markii hore mid xaqiiqo ah laakiin ma jirto cid awoodda inay hakiso dagaalada inay faafaan si gaar ah marka laga hadlo mandiqada holcaysa oo ay ku badan yihiin dadka ishaysta mandiqadan aanu ku noolnahay waa mandiqad qulqulutooyin martigelinaysa hubkana aad ayuu ugu dhex baahay marka markaad huriso dagaal la mid ah midka khaza ka socda oo kale adigoo og in qadiyadda falastiin ay dad badan ilhaamiso tobanaadkii sanne ee lasoo dhaafay waa shikila'aan inay jiri doonto raddu ficil ay sameynayaan dhinacyada qaar maraykanku wuxuu diiradda saaray ka hadalka waxa ka dhalanaya dagaalka khaza isagoo isku dayaya inuu ka hortago laakiin wuxuu iska indhatiray inuu joojiyo dhibaatada rasmiga ah oo ah dagaalka ka socda khaza xukuumadda washington waxay sabab rasmi ah u ahayd in golaha ammaanka ay ka hor istaagto in uu soo saaro go'aano dhowr ah oo soo bixi lahaa marar kala duwan si loo joojiyo dagaalka khaza dowlado kale way jiraan laakiin maraykanka ayaa mas-uuliyadda koowaad ee arrinkaasi qaadanaya ilaa iyo hadda aan joogno maraykanku wuxuu u xusul duubanayaa keliya in xabad joojin bani aadamnimo oo kooban la hergeliyo iyadoo la isdhaafsanayo maxaabiista mana doonayo in lasoo afjaro dagaalka khaza maxaa yeelay xaqiiqadu waxay tahay in maraykanku qayb ka yahay dagaalka khaza lagu qaaday dowladda maraykanka waxay qayb ka tahay qorshaha dagaalka khaza qorshahaasi dhabtii ma ahan mid keliya ku wajahan kooxda muqaawamada ee wuxuu ku wajahan yahay guud ahaan reer khaza iyo xitaa dadka ku nool mandiqada oo idil maalinkii koowaad ee dagaalka ayuu arrintaasi sheegay netanyahu oo wuxuu yidhi waxaanu doonaynaa inaan dib u dhis ku samayno mandiqada bariga dhexe dabcan arrinkan waxaa ku waafaqsan maraykanka ee keliya ma ahan wax uu netanyahu oo keliya wato ka jawaab celinta wixii dhacay toddobadii oktoobar oo waxaa jiray diyaargarow dhammaystiran oo ay wadeen reer galbeedka iyo maraykanka oo lagu taageerayo yahuudda arrintaani waxaan ku aragnay habka ay reer galbeedka ula macaamileen duulaanka yahuudda ee khaza taasoo ah taageero toos ah oo furan inkastoo uu hadda nooca taageeraha muuqaal ahaan isbeddel ku yimid طريقة التعاطي الغربي مع العدوان الإسرائيلي على غزة منذ البداية دعم مطلق وحتى هذه اللحظة لكن نمط الدعم تغير على الأقل علنيا بسبب الجانب الأخلاقي
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka aad baad u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa mar kale weeraray markab ku socdaalayay xeebaha badda cas kooxda xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka yemen ayaa lasoo werinayaa in maalintii shalay oo talaado ahayd ay weerar ku qaaday markab u rarnaa maamulka yuhuudda oo marayay xeebaha badda cas afhayeenka milatariga kooxdan oo lagu magacaabo yaxya sariic ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka badda ee maleeshiyaadka xuutiyiinta ay fuliyeen weerar sawaariikh loo adeegsaday oo ay ku beegsadeen markab u rarnaa kayaanka sohyooniga ah war qoraal ah oo uu yaxya sariic soo dhigay baraha uu internetka ku leeyahay ayaa waxa uu ku sheegay in tiro sawaariikh ah ay la beegsadeen markabka oo uu sheegay inuu ku wajahnaa dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda ayna jiraan waxyeelo ka dhalatay weerarkaas afhayeenka milatariga ee xuutiyiinta ayaa ku goodiyey inay sii wadi doonaan weerarada ay ka fulinayaan biyaha badda cas islamarkaana ay ku beegsanayaan maraakiibta u raran kayaanka sohyooniga ah maraykanka iyo ingiriiska oo aada uga soo horjeeda tasarufaadka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weeraro ballaaran ku qaaday dalka yemen kuwaasoo ay ku beegsadeen xarumo ay leeyihiin kooxda iyo guryaha dadka rayidka ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankooda sii kordhiyey weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta ganacsi ee xiriirka la leh gumaystaha yuhuudda ee isticmaala xeebaha badda cas waxaana xusid mudan in inta badan maraakiibta ganacsi ee aada dhulka uu gumaysta maamulka yuhuudda ee falastiin ay joojiyeen isticmaalka badda cas iyagoo taa beddelkeeda safar dheer kusoo maraya afrika dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii uu maraykanka ku dhawaaqay isbahaysi ka dhan ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ujeeddada loo dhisay isbahaysigaas ayayna washington ku sheegtay inay tahay in laga hortago weerarada lagu beegsanayo maraakiibta ay leeyihiin maamulka yuhuudda ee mara biyaha badda cas isla wararka arrimahan la xidhiira ayaan ku guda jirnaaye maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu gacanta ku dhigay hub loo waday maleeshiyaadka xuutiyiinta taliska ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu gacanta ku dhigay shixnado hub ah oo laga soo raray dhanka iiraan islamarkaana loo waday kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen kuwaasoo marayay meel u dhow xeebaha soomaaliya ee badda cas war qoraal ah oo ay waaxda difaaca ee maraykanka kusoo daabacday barta x ee horey loo oran jiray twitter ayay ku sheegtay in koob iyo tobankii bishan janawari ay ciidanka maraykanka howlgal ay ka wadeen badda ay kusoo qabteen doon sharci darro ah oo gargaar u waday maleeshiyaadka xuutiyiinta bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tani ay tahay qabashadii ugu horreysay ee la qabto hub sharci darro ah oo laga keenay dhanka iiraan loona waday xuutiyiinta tan iyo bilowgii weerarada xuutiyiinta ay ka bilaabeen xeebaha badda cas taliska maraykanka waxa uu sidoo kale baahiyey sawirada doonta ay qabteen ciidankooda iyo weliba hubkii saarnaa ee lala qabtay waxa ay sidoo kale xuseen in doonta ay saarnaayeen afar iyo toban shaqaale ah arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay xiisad adag ka taagan tahay badda cas taasoo timid kadib markii maleeshiyaadka xuutiyiinta ay weeraro ku qaadeen doomo uu lahaa maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee falastiin waxa ay sidoo kale kusoo beegmaysaa kadib markii maraykanka iyo ingiriiska ay weeraro ballaaran ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ku yaala dalka yemen waxaana ugu horreysay goobaha la beegsaday magaalada sanca oo ah caasimadda dalka yemen kooxda xuutiyiinta ayaana shaaca ka qaaday in magaalada sanca ay kaga dhawaaqeen howlgal ka dhan ah oo ay ku beegsanayaan maraykanka iyo ingiriiska maalmo kadib markii ay ku dhawaaqeen hadalladaas waxa ay xuutiyiinta weerar loo adeegsaday gantaallo la beegsadeen maraakiib uu leeyahay maraykanka oo marayay xeebaha badda cas gaar ahaana dalka yemen kuwaasoo dabcan ay uga jawaabayeen duqeymihii ay maraykanka iyo ingiriiska ka fuliyeen dalkaas taliska maraykanka waxa uu xaqiijiyey weerarkan cusub ee xuutiyiinta ku qaadeen markabka ay leedahay xukuumadda washington waxa sheegeen in wax khasaare ah uusan ka dhalan weerarkaas ugu dambeyntiina dowladda suudaan ayaa sheegtay inay xidhiirka u jartay ururka qaabilsan dhexdhexaadinta iyo soo afjaridda dagaalka ka socda gudaha dalka suudaan kaas oo u dhexeeya xukuumadda milatariga iyo maleeshiyaadka rsf ururka igad ayaa usoo bandhigay suudaan inay dhexdhexaadiyaan ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka dacmusariica waxa ayna sheegeen sida uu u dhacaya shirkaasi inuu yahay qaab martigelin ah oo la isugu keenaya labada dhinac ee dagaalamaya oo kale ah alburhaan iyo xameeti wuxuu ururkan igad u sheegay alburhaan in la qaban doono shir labada dhinac lagu casuumi doono ayna martigelinayso dowladda uganda islamarkaana uu dhacayo siddeed iyo tobanka bishan aan ku guda jirno kaasoo looga arrinsan doono colaadda ka taagan dalka suudaan ururkan ayaana marar badan isku dayay inuu isku soo dhoweeyo aragtiyada dhinacyada isdiidan ee ku loolamaya talada dalka suudaan markii ugu horreysay ayuu diiday alburhaan shir madaxeed looga arrinsanayo colaadda waddanka suudaan iyadoo sidoo kale alkhartuum ay ku eedeysay qaramada midoobay inay xiriir la leedahay maleeshiyaadka r s f ama kooxaha dacmu sariica ee dagaalka adag kula jira xukuumadda suudaan
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاج barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imanayaa falanqeeyo lagu magacaabo yaasiin xasan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan wuxuu si qoto dheer kaga hadlay damaca etoobiya ee la xidhiira badda soomaaliya maalinkii shalay waxaannu idiin soo gudbinnay qeybta koowaad ee waraysigan waxaadna haatan kusoo dhowaataan qeybta labaad ee waraysigan oo uu kaga jawaabayo waxaadna kusoo dhowaataan qeybta labaad ee waraysigan oo uu falanqeeyahan ku dirayo fariimo ku socda shacabka soomaaliyeed haddii uu hirgala heshiiska maamulka somalilan la saxiixday xabashida etoobiya halis noocee ah ayuu arrinkaasi ku leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan
haddii uu hirgalo heshiiskaas xaaraanta ah ee dhex maray etoobiyaanka iyo maamulka somalilan waxaan ku tilmaami karnaa in ummadda soomaaliyeed amniga qoomigooda uu halis galay amniga qoomiga waxaa la yidhaahdaa amniga ummadii ay leedahay dhaqaal ahaan ha ahaato dhul ahaan ha ahaato ciidan ahaan ha ahaato haddii dhulkeenii qayb ka mid ah weliba istaraatiiji ah oo baddii ah haddana kasii ah baddii cas oo ah meel muhiim ah haddii ay u gacan gasho etoobiya waxay la mid tahay annagoo galnay go'doon dhul iyo bad ah juqraafi ahaan markii aan ka hadlayno dhulkeena soomaaliyeed dhanka beriga ama dhulka waxaan xuduud la leenahay laba dowladood oo kale ah etoobiya iyo kenya waa laba waddan oo gaalo ah waa laba waddan oo ay soomaalidu kala dhexayso colaad soo jireen ah kenya waxa ay naga haysataa haddaan annaga nahay soomaali dhul baaxad leh oo ay ka mid yihiin gaarisa iyo wajeer iyo mandheera sidoo kale kenya waxa ay ay haysataa dhulka saaxilka sida mombasa iyo laamu oo ah dhul ay leeyihiin muslimiinta kana jiri jireen imaarado islaami ah laakiin gumaystaha ingiriiska u gacan geliyey dowladda gaalada kenya dhanka etoobiya markaa imaano waa iska macruuf etoobiya waa waddankaas gaalada ah cadowtooyada dheer soomaaliya kala dhexaysay loolanka aan istaagin qarniyada kula jira ummad soomaaliyeed isagoo taageero ka helaya ingiriiska iyo gaalada caalamkana qabsaday dhul soomaaliyeed maantana ku haminaya in dhul hor la qabsado markii dhanka beriga aan ka wajahayno labadaas dowladood oo amniga qoomiga ah halis ku haayay dhul baaxadlina naga haysta gaalada caalamkana ay garab taagan yihiin waxaa dhanka kaleeto noo furnaa hal waddo oo ah dhanka badda haddaan ah soomaali oo aan kala xiriiraynay waddamada muslimiinta sida jasiiradda carabta haddii marka etoobiya ay qabsato baddii soomaaliyeed waxaa soo afjarmaayo ama aan dhihi karaa waxaa go'doon gelaayo dhulka soomaaliyeed dhulkiina waxaa naga haysta etoobiyaan iyo kenyaati oo xuduud ladan leh baddiina waxaa soo fuulay maraakiib gaalo oo ay leeyihiin cadowga etoobiya marka balsuureyso soomaaliya waxa ay noqonaysaa falastiinta geeska afrika oo maanta waa ognahay in falastiin yahuudi ay go'doomiyeen xataa ay u diideen magaalada khaza in ay galaan cuntooyinkii daawooyinkii inay ka jareen biyihii inay ka jareen korontadii inay ku wadaan gumaad marka soomaaliya oo go'doon gashay waxay la mid noqonaysaa in ay soomaaliya noqoto falastiinta geeska afrika laa qadar allah ugu dambeyntii maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeed waana sidee waddada ugu wanaagsan ee ay ku difaacan karaan madax bannaanida dalkooda
ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ee maanta wajahaya duulaanada gardarada ah ay ku hayaan gaalada caalamka waxaa u furan hal waddo oo ay ku difaacan karaan dhulkooda baddooda iyo waddankooda halkaas waddo waa waddada iska cabinta hubaysan waa waddada jihaadka waa waddada halganka waddadaas ayaa u furan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waa waddadaas waddada kusoo ceshin karno soomaali galbeed harar n f d iyo dhammaan dhulalka maanta soomaali laga haysto maanta cadowga wuxuu dal fadhiyaa dhulkeenna wakhti aad u dheer waxuu maanta soo damaacinayaa dhul hor leh halka xal ee ummad soomaaliya hortaagan waa inay qaadaan oo ay raacaan waddadii ay qaadeen walaalahood reer afghanistan reer afghanistan waxay in ka badan afartan sano kula jireen halgan hubaysan oo dhiig badan ku daatay laba dowladood oo soo noqday qarnigan iyo qarnigii hore dowladaha ugu awoodda badan dunida waa dowladdii midowda sofiyeeti oo ay la dagaalamayeen sistamkiisii iyo ciidamadiisii labaatan sano kadibna waxay sidoo kale wajaheen labaatan sano oo kaleeto maamulkii gumaystaha maraykanka iyo gaalada u watay oo dalka afghanistan ku soo duulay labada kun iyo kowdii afghanistan waxay maanta xorriyadda ku heshay oo imaaro islaamiya ku dhisatay oo calanka tawxiidka afghanistan oo taagtay oo ay ku xoreysay waddankaas afghanistan waa waddada jihaadka iyo halganka iyo iska cabinta hubeysan haddii aan nahay maanta ummadda soomaaliyeed oo aan jecelnahay waddankeenna oo aan jecelnahay diinteenna oo aan rabno in aan difaacano badaheena iyo dhulalkeenna oo aan rabno inaan soo ceshanno dhulkeenii naga lumay oo aan rabno inaan xoreyno shacabkeena soomaaliyeed ee muslimka ah ay sannadaha badan gumaysanayaan etoobiyaanka iyo kiyaatiga waddada noo furan waa hal waddo oo keliya saan sheegnay waa waddada halganka iyo iska cabinta diin islaamkana waxayna faraysaa culummada islaamkana sheegeen in haddii gaalo ummad muslima dhulkooda soo gasho taaka ka mid ah iska dhaaf in labaatan kilomitir oo bad ah qabsadaane iska dhaaf in dhul baaxad leh iyo gobollo dhan qabsadaane haddii taaka ka mid ah ummad dhulkeeda gaar ahaan ummadda islaamka dhulkeeda ee gaalo soo galaan diintu waxay nagu waajibisay jihaad qofkii ka tagana uu ku dambaabayo dunida iyo akhrana maaragtay uu sugaayo maaragtay cadaab ilaahay marka dariiqaasaa maaragtay ah dariiqa aan ku difaacan karna waddankeena wabillahi towfiiq ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت